bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti iyo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga waraysyadooda kaga imaanaya radio muqdisho codka jamhuuriyadda waa habeen khamiisa taarikhduna waxay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha koowaad sanaddu waa laba kun labaatan iyo labada barnaamijka bandhiga warasyada caawa waxyaabaha aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona shirka garsoorka dalka ayaa maantay ka furmay magaalada muqdisho shirkan oo ah shir sannadeed ay yeesheen hayadaha garsoorka ee heer dowlad goboleed iyo heer federaal ayaynu eegaynaa iyo sanadkani waxyaabaha halkudhiga u ah iyo mas-uuliyiinta kala gedisan ee halkaasi kasoo qalgashay waxyaabihii ay ka yidhaahdeen shirka inagoona sidoo kale barnaamijkeeda kuga soo gudbin doonaa xirlalyaha guud ee maamul goboleedka jubbaland oo maanta shirka ka qaybgalay isaga oo matalaya maamul goboleedka jubbaland oo aan waraysi kala yeelanay shirkani iyo waxyaabaha uu ku saabsan yahay iyo inta uu socon doono qodobada kale waanu caawa barnaamijkeedu kugu soo gudbin doonno waxaa ka mid noqon doona madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle ayaa maanta baladweyne ku soo dhoweeyey ciidamada dowladda oo halkaasi ee saacadihii lasoo dhaafay halkaasi gaaray waxaan eegi doonaa ciidamadaasi waxay yihiin iyo si guud xaaladaha baladweyne ee xaatanka jira iyo waxaynu eegi doonaa si guud arrimaha ee doorashooyinka waxa ay kusoo kordhi karto xaaladda ee cakiran ee baladweyne ee ka taagan sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa qodobadaasi wixii ku soo kordha balse mar kale iyo mar kale bandhiga waraysyada kusoo dhawaada qodobadaasi dhegeystayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroonaa barnaamijka bandhiga waraysyadoodan kaga imaanaya radio muqdisho codka jamhuuriyadda markan waxaynu ka hormaraynaa shirka garsoorka dalka ayaa maantay ka furmay magaalada muqdisho shirkan oo ah shir sannadeed ay yeeshaan hay-adaha garsoorka dalka ayaa waxaa soo qabanqaabisa hay-adaha garsoorka ee heer federaal iyagoona ay kasoo qaybgalaan mas-uuliyiin kala duwan oo ka mid ah hay-adaha garsoorka ee si guud dalka ka shaqeeya hadday ahaan lahaayeen heer federaal iyo heer dowlad goboleed ugu horeyn shirkani waxaa ka hadlay gudoomiyaha maxkamadda sare oo shirkani furay isagoona ku dheeraaday muhiimadda iyo shirkani ujeedkiisa waxa uu yahay ambad wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xeraalyaha guud ee qaranka taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed taliyaha ciidanka asluubta garsoorayaasha maxkamadda sare ee dalka guddoomiyaha maxkamadda ciidamada guddoomiyeyaasha maxkamadaha sare ee dowladaha dowlad goboleedyada iyo xeraalayaasha guud madaxda ka kala socota wasaaradaha kala duwan guddoomiyaha maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir guddoomiyaha maxkamadda gobolka dhammaan garsoorayaasha iyo xeraalayaasha kala duwan xubnaha ka socda xafiisyada hantidhowrka guud garyaqaanka guud iyo hay-adaha kale ee dowladda aqoon-yahanada ka soo qayb galay madashan madaxda jaamacadaha iyo ururada bulshada ururka qareennada howlwadeennada kala duwan ee garsoorka bahda warbaahinta ciidamada amniga sugaya wakiilada inagala jooga hay-adaha qaramada midoobay iyo hay-adaha caalamiga ah ay nala shaqeeya dhammaantiin subax wanaagsan aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaynu maanta wada joogno oo aad nagala soo qayb gashaan shir sannadeedkii garsoorka ee afraad oo sanadkii afraad oo xidhiidh ah maanta halkan inooga qabsoomaya waxaan marka koowaad rabaa inaan u mahad celiyo guddiga qabanqaabada ee shirkan qiimaha badan ee sharfan ee sida quruxda badan loo soo abaabulay iyagu ka soo shaqeeyey oo wakhti badan runtii geliyey waxaa kaloon rabaa inaan u mahadnaqo dhallinyarada iyaguna midigtayda fadhiya ee inoo qaadaya hadal quraalka shirkan ka socda waxaan rabaa inaan u mahadnaqo qof kasta oo gacan ka geystay qabsoomidda shirkan iyo qof kasta oo ka soo qayb galay oo wakhtigiisa u soo huray mar labaad waxaan rabaa inaan soo dhoweeyo xubnaha ka socda garsoorka dowlad goboleedyada ee iskugu jira guddoomiyaasha maxkamadda sare maxkamadaha sare xeeraalayaasha guud iyo xubnaha kale ee ka socda garsoorka dowlad goboleedyada waan leeyahay ku soo dhowaada caasimaddii dalka magaaladiinnii muqdisho mudanayaal iyo marwooyin sida halkan laga sheegay shirkani waa shir muhiimad gaara u leh guud ahaan dalka gaar ahaanna garsoorka ay ujideeyeen qawaaniinta dalku inuu sanad walba bisha janawari qabsoomo si loogaga wada hadlo guulihii garsoorku gaadhay caqabadihii ka hor yimid waxyaabaha hortabinta u leh iyo xoojinta xidhiidhka ka dhexeeya garsoorka dalka sharaf iyo milga ayay noo tahay inay noo suurto gashay inuu sanadkii afraad inoo qabso ma rabo inuu ku noqdo waxqabadkii caqabadihii iyo qorshayaasha uu garsoorku leeyahay waayo xeraalyaha guud ee qaranka ayaa si faahfaahsan halkan ugaga hadla waxaan rabaa inaan awoodda saaro halkudhigga halkan ku qoran ee sanadka loo qaatay inuu yeesho shirsannadeedka garsoorka qur-aankii ayaa lagu furay wax hadalkoo ama aayad koobsanaysa micnaha ay leedahay marka laga hadlayo kalsoonida iyo aaminaadda bulshadu ay ku qabi karto garsoorka ilaahay baa subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi in allaha yaamurukum an tuaddu lamaanaati ilaa ahliha waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl si fiican ayuu sheekhu halkan inoogu sharxay garsoorkana runtii awoodda ugu weyn iyo hubka ugu weyn iyo xoogga ugu ballaadhan ee uu leeyahay ama yeelan karo ama uu heli karaa waxa weeye waa kalsoonida ay ku qabto bulshadu haddii garsoorku yahay mid ay bulshadiisu aaminsan tahay ay ku kalsoon tahay tuhun iyo welwel iyo shaki aanay ka qabin waxaa hubaala garsoorkaasi inuu yahay garsoorka ugu awoodda badan islamarkaana aanu u baahnayn hub iyo saanad iyo ciidan kale midna haddaba waxaa isweydiin leh sidee ayaa loo xaqiijin karaa inay bulshada soomaaliyeed kalsooni buuxda ay ku qabto garsoorkeeda yay ku xidhan tahay bulshadu inay garsoorka ku kalsoonaato ma garsoorka oo keliyay ku xidhan tahay mise waxaa jira meelo badan oo kale oo ay ku xidhan tahay maxay yihiin waxyaabaha looga baahan yahay garsoorka si uu hanto kalsoonida bulshada aynu halkan kaga hadlayno si garsoorku uu hanto kalsoonida bulshada waxaa lagama maarmaan ah garsoorkaasi inuu noqdo mid si dhab ah u madax bannaan marka laga hadlayo madax bannaanida garsoorka waxaa weeye waa inuu noqdo garsoor ka madax bannaan wax kastoo kale madax bannaaniduna waa mabda' weyn oo aasaasi ah oo asal u ah garsoorka islamarkaana uu damaanad qaaday dastuurkeena madaxbanaanida marka laga hadlayo garsoorku waa inuu xadidi karo awoodda hay-adda fulinta islamarkaana uu dhowri karo uu ilaalin karo xuquuqda aadamaha garsoorku waa inuu noqdo mid dhexdhexaad ah waa inuu noqdo mid hufan waa inuu noqdo mid karti leh waa inuu noqdo mid bulshada ugu adeegi kara si cadaalada si haddaba taasi loo helo waxaa iyaduna lagama maarmaan ah si loo helo kalsoonida bulshada inuu dalku leeyahay ama garsoorku uu leeyahay qawaaniin hufan oo cadcad oo la fulin karo oo uu garsoorku dabaqi karo sidoo kale shirka waxaa ka hadlay isna oo maantay goobjoog ka ahaa taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed taliya xijaar waxa uuna sheegay muhiimadda uu leeyahay shirkani iyo kaalinta booliska kaga aadan arrimaha garsoorka iyo amniga dalka
anigoo ku hadlaya magaca ciidanka booliiska soomaaliyeed dhammaantiis dalka gudihiisa iyo dibaddiisa jooga waxaan bogaadinayaa soo dhoweynayaa kasoo qaybgalka aanu ka soo qayb gallay shirka kan maanta cadaaladda ee sanadkii afaraad maraya laguna eegayo waxqabadkii sanadkii dhoweyd ee lasoo dhaafay lana odorasayo sanadka cusub ee soo socda muxuu ahaa meesha uu gaari doono ama qorshaha loo dejinayo sidaad ka warqabtaan ciidanka booliiska soomaaliyeed waa ciidanka keliya ee la shaqeeya hay-ad walba oo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya hadday wasaarad tahay iyo hadday wakaalad tahay iyo hadday ciidamada kale naftooda tahay iyo hadday shacabka tahay hay-ad aan boliisku la shaqayn oo maanta dalkeenna joogta xafiis ayan joogin waa naadir ama maba jiraanba dhihi karaa sidaa awgeed waad garan kartaan baaxadda uu leeyahay howlgalka iyo shaqada laga rabo ciidanka boliiska soomaaliyeed waxayna aasaas u yihiin oo gacanta midig u yihiin bahda cadaaladda iyo wasaaradda iyo maxkamadaha sare iyo xeer ilaalinta ciidanka boliiska soomaaliyeed oo sida cadaaladdu ay hore ugu socoto isagu la jaanqaada mas-uulka ugu hoos ay ka soo bilaabato kuna dhammaantana ah maxaa yeelay ciidanka booliiska soomaaliyeed badidiisu waa waa baarayaasha dembiyada dalka ka dhaca nooc kastoo ay yihiin meeshuu ka soo askuma weeye marka u dambaysee maxkamadda maxkamaduhu go-aan gaaraanna kuwii fulinayay weeye marka waxaad garan karaysaa culayska ama miisaanka ay ku leeyihiin cadaaladda iyo garsoorka waxaa annagoo taa ka duulayna ciidanka buliisku wuxuu leeyahay qorshe sannadeed sidaanoo kale ah oo la eego sannadka soo soco sannadkii tegey maxaa tababare la siiyey ciidankeenna dembi baarayaasha ah ama c i d-da ha ahaato ama saldhigyada ha ahaato ama degmooyinka gobollada ha ahaato tababarada ay qaadanayaan oo looga gol leeyahay in kor loogu qaado iyo qaar aannu dibadda u dirno oo aanoo lagu soo tababaro si ay cadaaladda u gaaraan maxkamadaha naga sarreeya annaga beeskeenna iyagoo nagala qayb qaataan runtii aadna aan uga mahad celinayno muxuu ahaa garsoorka ay nagala qayb qaataan maxaa xeeralaalayaasha guud iyo garsoorayaasha maxkamadaha iyo saraakiil sarsare oo ciidanka booliiska ka mid oo shuruucda ku takhasusay ayaa macallimiin u ah oooo la shaqeeya oo kor u qaada iyo hay-adaha caalamiga ah ee qaarkooda nala jooga sida hay-adda i n l oo kale oo iyaguna tababar na siiya xagga shuruucda ah sidaad ka warqabtaan noocyadii dembiyadu waana bateen waanaba kala duwan yihiin hadda waxaa soo baxay dunuub cusub oo aanaan hore u qabi jirin oo sida adduunku horumarka iyo tadawurka iyo technolojiga ay gaarayso iyaguna hore ula socda oo ay ka mid yihiin meediyaha muxuu ahaa teknolojiyada cusub hadda ay la timi in lala socdo oo la raaco dunuubta ka dhacaysa muxuu ahaa technolojiyada cusub oo hadda dalka timi oo dalka kusoo badatay in dunuubtaas oo u badan dunuubta akhlaaqiyaadka oo akhlaaqiyaadka wuxu dhima oo muxuu ahaa wax badan oo faa'iidaana waa leeyihiin laakiin dadka qofba sidii buu u isticmaalaa ciidanka boliiska waxaa xilka saaran yahay inay anshaxa asluubta akhlaaqda diinta ay ku ilaaliyaan kana ilaaliyaan fasahaadka badan ee soo gaaray dalka oo iyadoo nafteedu u baahan cilmi cusub iyo aqoon cusub iyo technoloji cusub sidaa awgeed ciidan badan baanu u tababaray waxaanuna u samaynay hay-ad gaara ama dibaartimenti waxaa loo yaqaano hoggaan gaara oo isagu la macaamula ama la tacaala sidii dunuubtaas iyagana loo yarayn lahaa
haddaba si aynu shirkani wax badan uga ogaano ayaa waxaa qadka telefoonka kula xiriirnay oo aan waraysi la yeelanay xeerlaalyaha guud ee maamul goboleedka hirshabelle oo maantay ka qaybgalaya shir sanadeedka ee sanadkan looga hadlayo arrimaha garsoorka oo ka furmay magaalada muqdisho ugu horeynna waxaa weydiinay shirkani iyo wuxuu ku saabsan yahay iyo inta uu socon doono
aad baad mahadsantahay fiyoore maanta waxaa furmay shir sanadeedkii garsoorka oo sanadkii afaraad magaalada muqdisho lagu qabanaayo waxaana kasoo qayb galay dowladda federaalk soomaaliya madaxda garsoorka iyo dowladaha xubnaha kaa dowladda federaalk soomaaliya madaxdooda garsoorka maanta ayuu furmay si habsami leh buu u furmay maanta waxaa laga jeediyey warbixintii garsoorka sanad sanadkii labada kun iyo labaatan iyo kowda iyo caqabadihii jiray ee hay-adaas haystay marka maanta ayuu bilowday si habsama lehna waa u bilowday beri insha allahu tacaala wuu soci doonaa waana waxaan filaynaa inaan beri lasoo xidho
waa tahay markaynu markaynu egno xeerlaaliya ee bal shirkani muxuu kusoo kordhiyaa si guud garsoorka dalka sanad kasta ayaa la qabtaa maxaa la taaban karaa oo kasoo baxa shirka horta waa shir qaanuuni ah waxaana tilmaamaya xeerka nidaamka garsoorka ee soo baxay kun sagaal boqol lixdan iyo lawadii marka waa shir uu xeerku tilmaamayo xeerarka dalka tilmaamaya gaar ahaan xeerka nidaamka garsoorka ee shir sanadkiiba mar la qabto khaasatan bisha january la qabto marka waa shirka horta noocaas ah waxyaabaha kale ee shirku diirada saaro ama laga faa'iido waxaa ka mid ah in garsoorka dalka madaxdiisa ay isu yimaadaan warbixin la kala qaato lisla garto caqabadaha markaas markaa jiray waa iyo sida caqabadahaas loo wajahayo ama loo xalinayo iyo si loo qorsheeyo sanadka cusub ee markaa la gelayo hadda waxaa la galay sanadka cusub ee labada kun iyo labaatan iyo labada qorshaha iyo maxaa la yidhahdaa iyo sida loo dardargelin lahaayey cadaala adeeg cadaalada adeeg cadaaladeed ee ummadda loo hayo ayaa laga lagala laga tashadaa sanad walbo marka sanadkan waa sidii oo kale waxaa maanta la dhegaystay oo xeeryaha guud ee qaranka laga dhegaystay oo ka warbixiyey warbixintii sanadka sanadlaha aheyd maxaa la yidhaha garsoorka dalka oo dhan oo sanadkii aan soo dhaafnay labada kun iyo kow iyo labaatanka iyo caqabadahaas mar walba sanad walbana waxaa laga soo saaraa warmurtiyeed waxaana kasoo baxo go-aano waxaana laisla qaataa caqabadaha markaa jirsi loo xalin lahaa iyo sanadka cusub ee mar walba la gelayo si maxaa la yidhahda garsoorka dalka loo loo dardargeli lahaa
waa tahay markaynu eegno xeerlaaliyaha guud ee jubbaland ayaa tahay sanadkani shirka ee maamul goboleedyada si guud way kasoo qaybgalayaan xeerlaalintooda maxay yihiin adinka caqabadaha goonideediin ah oo aad wadataan ama aada la wadaagaysaan si guud garsoorka soomaaliyeed
horta caqabadaha waa fiorow fiorow caqabadaha guud ahaan dalka haysto waa boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waa isu mid ha la kala dugdugnaado stadyadu ama ama dowlad goboleedyadu caqabadahooda ha ku kala dudugnaadaan kuwa garsoorkooda goor dhow baa la dhisay kuwa wakti horey ayaa ay dhisnaayeen sida puntland oo kale oo wax badan baa u qabsoomay kuwa qaarkood waa wakti dambaa lahayaa garsoorkooda la dhisay sida jubbaland oo kale hadda wakti dheer bay dhisan tahay hadi si loo fiiriyo marka loo fiiriyo dowladaha kale ee dowlad goboleedyada kale marka caqabadaha waa lagu kala dudugan yahay laakiin annaga ka jubbaland ahaan waxaan la wadaagayna int intooda badan caqabadaha dalka ka jiro marka annagana waan soo bandhignay warbixinta maanta la jeediyey ku jirtay sanadkan waxyaalaha u qabsoomay garsoorka garsoorka jubbaland iyo maxaa la yidhahdaa sanadka soo socda wuxuu hiigsanayo caqabadahana guud ahaan maamul goboleedyadu iyo dowladda federaalka ayaa maxaa la yidhahdaa ayaa laga ayaa laga midasnaa waxaana caqabadahaas ugu waaweyn ee maanta lasoo hadal qaaday waxaa kamid aheyd xeerarka lagu shaqeeyay wakti hore in la sameeyey ay u baahan yihiin dib u eegis ay u baahan yihiin labo nidaamkii hore ee garsoorka uu ku shaqey jiray uu ahaa unitary system ama dowlad dhexe oo xoog badan haddana nidaamka federaalka la qaatay in la waafajiyo nidaamka federaalka ay u muhiim tahay maxaa garsoorka marka caqabadaha waaweyn oo haysto ayay kamid tahay garsoorka maadaama aan laga heshiinin ama aan weli xeer jidaynin nidaamka garsoorka dalka soomaaliya maadaama federaal qaatay siduu noqonayo waxaa kaloo kamid ahaa sanadka sanadii aanu soo dhaafay cudurkan covid nineteen la yidhaahdo oo habsami socodkii shaqada dhan maxaa la yidhaha caqabad ku noqday maxaa la yidhahdaa maxaa la yidhaha hakadgeliyey caqabadahaas waa ayay kamid ahaayeen laakiin de caqabadahaas waa caqabada guud garsoorka dalka o dhan haysto marka jubbaland arrimahaas unbay kala qabtay caqabadahaas unbay kala midaysneed maxaa garsoorka dalka o dhan waa tahay dhanka kale markaynu eegno garyaqaane muxuu yahay halheeska ama halkudhiga sanadkan ee shirka garsoorka
waa halkudhiga sanadkan waxa waaye garsoor hanta ee maxaa la yidhahdaa bulshada waxaana loola jeedaa macnaheedu waxaa waaye in ka garsoorku kalsooni geliya bulshada oo ay bulshada adeeg cadaaladeed soo dooranayso ay aaminto arrintaas maanta aad baa loo fallaqeeyey waa laga dooday waxaana maxaa la yidhahdaa laisla qaatay ina sananka soo socdo oo garsoorka soomaaliyeed hanto maxaa la yidhahdaa bulshada soomaaliyeed oo ah muwaadiniinta soomaaliyeed inay ka helaan adeeg cadaaladooda hufan oo ay bulshadu garsoorka saf ka qaadin ama kalsooni darro hadda qaarkood meelaha qaarkood ka jirto wax weyn laga bedelo dadka iyo shacabkii garsoorku ay noqdaan dad maxaa la yidhaha maalin walba loo adeegaayo adeeg cadaalad soo dooranayo inay bulshada noqdaan garsoorkuna uu noqdo adeeg bixiya cadaaladeed ee u bixiyo si uu maxaa la yidhaha wanaagsan oo sharcigu ku qodoto oo hufan uu bixiyo marka saa daradeed sanadkan halkudhig wuxuu ahaa garsoor hanta maxaa la kalsoonida bulshada marka halkudhigaas baa la qaatay oo sanadkan in garso sanadka cusub ee labada kun iyo labaatan iyo labada in maxaa la yidhahdaa bulshada soomaaliyeed muwaadiniinta soomaaliyeed uu hanto kalsoonidooda garsoorka dalka soomaaliya marka waxaa kaloo nin la qaatay hay-adaha dawladda oo dhan intay kalsoonida hay-adaha dawladda lagu qabo ay ay yar tahay garsoorkana waa la waa hay-adaha dawladdu lamid yahay wuu yaraanaya kalsoonida lagu qabo yaraanaysa laakiin maadaama madaxdii garsoorka aan halkaa joognay waxaa isla qaadanay in maxaale kalsoonida bulshada kor loo qaado adeeg cadaaladooda ku kalsoon tahayna la siiyo si oo aana ku jirin maxaale gaabis ku jirin maxaale eex ku jirin adeegaas cadaaladeed loo bixiyo aad baad u mahadsan tahay xeerlaaliyaha guud ee maamulka jubbaland saaxiib waktigaaga waa kaaga mahad celinayna iyo wareysigaaga shukran adaa mudan
weli dhegeystayaal waxaad degeysanaysaan barnaamijka bandhiga wareysyada wadinkaga imaanaya radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda markaan waxaynu eegeynaa dhanka iyo magaalada beledweyne maanta beledweyne waxaa gaaray cutubyo ka tirsan ciidamada gorgor ee dowladda federaalk soomaaliya halkaas oo ay halkaas u tageen sida lasoo sheegayo in ay doorashada halkaasi ka dhaceysa xaasiliyaan oo amnigooda ay ka shaqeeyaan sida uu ka dhawaajiyey madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle oo maantay beledweyne kusoo dhaweeyey ciidanka xooga dalka soomaaliyeed gaar ahaan qeybtooda gorgor oo halkaasi gaaray waa yuusuf hagar dabageed
waxaan ognahay dowladnimada soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed ciidankii sharafkiisa soo celiyey inad tihiinaan ogahay cadowga ummadda soomaaliyeed waxaad ka soo marteenaan ognahay gobollada soomaaliyeed inta ugu badan dadkii soo xureeyey ama cadowga soomaaliyeed ka saaray inad tihiinaan ognahay waa idiiga mahad celinaynaa waa idiigu hambalyaynaynaa waxaan idi leenahay kii niin dhintana ilaahay jannaha geeyo kii niin noolna ilaahay sharaf adduunkaa ku siiyo saasna waa idiigu ducaynaynaa soo dhowaadaan idi leenahay gobollada soomaaliyeedood hore uga soo shaqayseen ood cadowga soomaaliyeed kala soo tacaasheen sharafta dawladnimadood ka soo celiseen ayadoo gacanta ka baxdo cadowga soomaaliyeed gacanta ka bixiyey dowladda hirshabeelle inaad ka soo celisaan gaar ahaan gobolka hiiraan gaar ahaan degmada beledweyne oo caasimad u ah inaad sharafkeeda soo celisaan cadowgeeda aad wax ka qabataan adukoo kaashanaya ciidamada soomaaliyeed ee walaalaha tihiin ee xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa booliska iyo kuwa nabadsugidda ee jooga gobolka hiiraan ama gaar ahaan jooga degmadan beledweyne oo taliyayaashoodu ay xirfaa iga taagan yihiin kuwaasaad isla shaqay doontiin ilaahay haddoo u idmo wixii idiga dhinnaadana sida haddaba adinka gurmadka laydigu keenay oo inaad kuwa inta jooga aad la howlgashaan laydigu keenay hadday wax naga gaabtaanna dawladda haddana ee maaragtay wixii aan u baahannaa laga daba keeni doonto haddii allaydmo dawladda waa u mahad celinaynaa gurmadkaan ka codsannay oo cadowga soomaaliyeed ama ummadda soomaaliyeed oo gobolka hiiraan dhibaatada ku haayay afarta koonana ka xiray iyo jidadkii ay ummadda reer hiiraan ku shaqaysanayday gaar ahaan halkii waddo gobolka magaalada beledweyne soo gelaya cadowgii soomaaliyeedoo xiraan waxaan idiga codsanaynaa inaad ka saartaan oo u furtaan dadka reer hiiraan gaar ahaan kuwa beledweyne inaad jidadka u furtaan adukoo kaashana oo wixii waaye aragnimaa iyo wixii wadda aqoonnimaa iyo wixii golo aqoonnimaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo halkan jooga iyo midka booliskii midka militariga midka nabadsugidda la tashanaa saraakiishiisa oo waajib la qaybsana haddii alla
si aynu arrimaha beledweyne wax badan uga ogaano ayaan waxaa qadka telefoonka ee magaalada london nooga waramay aqoon-yahan maxamed nuur qalimo oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo amniga sidoo kalena ah muwaadin ama mas-uul kasoo jeeda maamul goboleedka hirshabeelle ee deegaanadooda mid kamid a waxaan ugu horeyn weydiinay xaaladahan iyo waxa ay kusoo kordhi karaan arrimaha doorashooyinka ee dalka xaqiiqatan waanu la socnaa oo maqalnay maanta in ciidan dowladda ah oo gorgor la yidhaahdo la geeyey iyadoo oo la leeyahay nabadgelyada lagu xoojinaa si doorashada ay ku dhacdo horta ahmiyadda ugu weyn waxay tahay horta in doorashada la qabto ama jawara lagu qabto ama wardweynaha lagu qabto eh waayo doorashada taasi waa wax qaranka oo dhan wada taabanaya oo qolana ayna gooni u qusaynin ama state una gooni u qusaynin ama magaalo gaara ayna gooni u qusaynin ay tahay general interest oo dan guud oo qarameed ay tahay in doorashadan qabsanto xildhibaanna ay soo baxaan meeshii la doonaha lagu soo doortay marka haddii ay tahay mid inta lagu xisiliyo laleeyahay kuraastii halkaa taaleeya lagu dooranaa haddiiba ay suurtagal tahay ciidankaas ay suurtagelin karaan wax dhibaataa ma leh laakiin way fiican tahay in doorashada la dejiyo ujeedka loo geeyay hadday tahay in nabadgelyada doorashadu un wax loogu yacni lagu adkeeyay nabadgelyada wax dhibaa ma jiraan laakiin muhiimaddu inay noqoto in doorashada la qabto isma lihiin hadda kolleto ciidan dowladeed wax lagu haleeyo laakiin way fiican tahay haddana iyadoo laisla wada ogolyahay dadka deegaanka iyo dowladdu in sidaasi iyadoo laysku waafaqsanaan laysla tago oo sidaa waayo waxyaabahan maqlayno waxaa kamid a in jenaraalka jenaraal xuud uu yiri annagoo nala ogeysiinay ayaa ciidanka meesha la geeyey taa laftigeeda waxay noqonaysaa un xasarad marka way ficneed iyadoo laysla ogol yahay oo laysla wada ogol yahay oo heshiis laysla qaata u yahay in ciidanka sidaa meesha lagu geeyo laakiin haddii ay tahay nabadda lagu adkaynayo si doorashada looga qabtana wax dhibaata mal haddii la yidhaahdo magaalada nabadgelyadu sidaa uma sii xoog badnaana uma sii xoog badna haddii la yidhaahdona waa la wareejin karaa magaala madaxda oo lagu dooran karaa halkaas waa tahay qalimo dhanka kale markaynu eegno xaaladahan beledweyne kasoo cusboonaaday oo muddana ay halkaasi ka jiray oo maamulka iyo madaxweynaha dadka meesha degan ay sheegayeen in ay ku taageersaneen bal arrimahan doorashada soomaaliya iyo absamo socodkeeda markaa eegto maxay kusoo kordhi karaan ayo kula tahay
maantii heshiis walba way ficnaan lahayd shacabka meesha degan iyo ciidanka la geenaya isku waafaqaan laakiin haddaad dhinaca u eegtana waxaad moodaa in xasarad ay kici karto waayo golaanshaha waxaad moodaa dadka odayaasha ee meesha jooga in lagu geynin dhinac kale haddaad ka fiiriso qolo kalena way soo dhaweynaysaa waayo hadda maamulka gobolka madaxweyne ku-xigeenkana wuu soo dhaweeyey maanta isla isagoo miidiya ka hadlaaya jenaraal xuud oo ahaa ninkii diidanaa in maaragtay howlahaasi meesha ama lagu qabto ama wadahadalka ugu jiray oo xamar u yimidna wuu naqdiyo wuxuu yiri anagoo nala ogeyn ayaa la geeyey marka waxaad moodaa in xasaradii ay kor u socoto waayo haddii labada dhinacba ay dhihi lahaayeen ciidanka meesha la geeyey waa midaan ognahay oo nabadda lagu xoojinayo aad bay wanaagsanaan lahayd oo dhanka bositiveka ayaan u qaadi lahayna in nabadgelyada lagu xoojinayo oo doorasho lagu qabto laakiin hadda kala hadalkaasi wuxuu keenaya in dadku shaka uu galo shacabka laftigooda dhan ay raacaan ma yaqaanaan ma wanaag ayaa ku jiro ma xumaan baa ku jirto ma dagaal u keeni doona ma nabadda u xoojin doona marka confusionkaas yaa iyadana meesha ka muuqda laakiin hadda ma dhihi karno nabadu soo kordhina mana dhihi karno colaad ay soo kordhin doonaa laakiin waxay ku xiran tahay hadba siyaasiyiintu siday isu fahmaan laakiin dhanka kale qalimo markii la eego ciidanka meesha la geeyo waa ciidankii dowladda doorasho ayaana halkaa ka dhacaysa amniga inay sugaan iyo si guud kuraasta halkaa taala si nabadgelya in loo soo doorto iyadoo beledweyne buuraha ku ararsanna kooxihii nabadjidka ay joogaan arrimahaas oo dhanka kalema loo fasiran kara marka la eego waa sida hadda dowladda ay ku fasirayso ama madaxweyne ku-xigeenka maru hadda uu lahaa waxa lagu xoreyn doonaa deegaanadan iyo inta ku hareeraysan sidoo diblomaati kale oo u yiri isagoo hadal siyaasadeed laakiin dadka kale inay sidaa u arki doonaan oo oo loo keena keliya inay shabaab meelaha ku dhow inay ka xoreeyaan inay taa un ku dhammaan doonto in ulajeedooyin kale laga leeyahay midna cadaan maaha laakiin in siyaasiyiinta meeshu ay kala hadleen unbaa inoo muuqata kala hadalkaasna xoogaa shaka weyn ayaa dadka uu ku keeni karaa oo ah ciidan aan laysku raacsiisanino meesha la keenay in ay dhibaato ka timaadana waa possible laakiin ban rajeynayna in dhibaato kale ay shacabka meeshaas ku timaado waxaan jecel lahay dhinac wanaaga in loo qaato siyaasiyiintuna isfahmaan siyaasiyiinta oo isfahma ayaa wax walba ka muhiimsan ciidankan isku dhacooda iyo wanaagooda iyo xumaantooda waxay ku xiran tahay hadba siyaasiyiintu siday isu fahmaan haddii dhan u wada jeestaanna waa wanaag waa lagu dhamaysan karaa oo ciidanka waxay u adeegaan dhanka wanaagga haddii layska hor yimaadana wade waa ciidan oo nin walbaaba qofka uu taageersan yahay unba dhankeeda uu jiraa oo hadhowna xabada isku dhaca iyo waxbaa la maqli karaa marka isfahamka siyaasiyiinta ayaa more important aad aad baad u mahadsan tahay maxamed nuur qalimow oo ka faalooda siyaasadda kana mid a dadka soo jeeda deegaanada maamulka hirshabelle qalimow waqtigaaga waa kaaga mahad celinayna wareyskaaga adigaa mudan guud ahaana dhegeystayaal barnaamijkii bandhiga wareysyada ayaa ah oo intaasi nooga dhan waxaan idiin tabinayay anigoo ismaaciil maxameda sidoo kale waxaan u mahad celinaya injineer fahad cabdigeelle oo dhanka ay farsamada ka qaabinaya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo